bilowgii cutubka shanaad kanu waa buuggii farcankii aadan maalintii ilaah ninkii abuuray ee kaanta ilaah wuu ka sameeyey isagii wuxuu abuuray isagoo lab iyo dhiddig ah wuuna barakeeyey iyagii magacoodiina wuxuu u bixiyey aadan maalintii iyagii la abuuray aadanna wuxuu jiray boqol iyo soddon sannadood wuxuuna dhalay wiil isagii u ag oo araggiisii leh magaciisuna wuxuu u bixiyey seed aadanna markuu seed dhalay kadib wuxuu noolaa siddeed boqol oo sannadood wiilal iyo gabdhana wuu dhalay wakhtigii aadan noolaa oo dhammuna wuxuu ahaa sagaal boqol iyo soddon sannadood dabadeedna wuu dhintay seedna wuxuu jiray boqol iyo shan sannadood wuxuuna dhalay enos seedna markuu enos dhalay kadib wuxuu noolaa siddeed boqol iyo toddobaatan sannadood wiilal iyo gabdhana wuu dhalay wakhtigii seed noola oo dhammuna wuxuu ahaa sagaal boqol iyo labaatan sannadood dabadeedna wuu dhintay enosna wuxuu jiray sagaashan sannadood wuxuuna dhalay kaynaan enosna markuu kaynaan dhalay kadib wuxuu noolaa siddeed boqol iyo shan iyo toban sannadood wiilal iyo gabdhana wuu dhalay wakhtigii enos noolaa oo dhammuna wuxuu ahaa sagaal boqol iyo shan sannadood dabadeedna wuu dhintay kaynaanna wuxuu jiray toddobaatan sannadood wuxuuna dhalay mahalaale eel kaynaanna markuu mahalaale eel dhalay kadib wuxuu noolaa siddeed boqol iyo afartan sannadood wiilal iyo gabdhana wuu dhalay wakhtigii kaynaan noolaa oo dhammuna wuxuu ahaa sagaal boqol iyo toddobaatan sannadood dabadeedna wuu dhintay mahaleele elna wuxuu jiray shan iyo lixdan sannadood wuxuuna dhalay yaareed mahaleele elna markuu yaareed dhalay kadib wuxuu noolaa siddeed boqol iyo soddon sannadood wiilal iyo gabdhana wuu dhalay wakhtigii mahaleela elna noolaana oo dhammuna wuxuu ahaa siddeed boqol iyo shan iyo sagaashan sannadood dabadeedna wuu dhintay yaareedna wuxuu jiray boqol iyo laba iyo lixdan sannadood wuxuuna dhalay enoog yeereedna markuu enoog dhalay kadib wuxuu noolaa siddeed boqol oo sannadood wiilal iyo gabdhana wuu dhalay wakhtigii yeereed noolaa oo dhammuna wuxuu ahaa sagaal boqol iyo laba iyo lixdan sannadood wuuna dhintay anoogna wuxuu jiray shan iyo lixdan sannadood wuxuu dhalay matushalax enoogna wuxuu la socday ilaah saddex boqol oo sannadood markuu mutashalax dhalay kadib wiilal iyo gabdhana wuu dhalay wakhtigii enoog jiray oo dhammuna wuxuu ahaa saddex boqol iyo shan iyo lixdan sannadood enoogna ilaah buu la socday waana la waayey maxaa yeelay ilaah baa qaatay isagii mutashalaxna wuxuu jiray boqol iyo toddoba iyo siddeetan sannadood wuxuuna dhalay laameg mutashalaxna wuxuu noolaa markuu laameg dhalay kadib toddoba boqol iyo laba iyo siddeetan sannadood wiilal iyo gabdhana wuu dhalay wakhtigii mutashalax noolaa oo dhammuna wuxuu ahaa sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdan sannadood dabadeedna wuu dhintay laameegna wuxuu jiray boqol iyo laba iyo siddeetan sannadood wuxuuna dhalay wiil magaciisuna wuxuu u bixiyey nuux isagoo leh kanu waa inooga raaxayn doonaa shuqulkeenna ee hawsha gacmaheenna xagga dhulka ilaah habaaray laameegna markuu nuux dhalay kadib wuxuu noolaa shan boqol iyo shan iyo sagaashan sannadood wiilal iyo gabdhana wuu dhalay wakhtigii laameeg noolaa oo dhammuna wuxuu ahaa toddoba boqol iyo toddoba iyo toddobaatan sannadood dabadeedna wuu dhintay nuuxna wuxuu jiray shan boqol oo sannadood wuxuuna dhalay sheem iyo xaam ee yaafeed